ku bilownee wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo kulamo ku leh magaaladan washington d c ayaa toddobaadka nagu soo booqday xarunta v o a waraysi dheer oo aan wasiirka la yeelanay ayaan wax ka weydiinay arrimo ay ka mid yihiin hakinta gargaarka maraykanka ee soomaaliya doorka dowladda ee dagaalka ay puntland kula jirto kooxda daacish ee ka socda gobolka bari xiriirka dowladda federaalka iyo imaaraadka arrimaha doorashooyinka joogitaanka ciidamada ethoobiya ee soomaaliya arrinta somalilan iyo arrimo kale oo la xiriira xaaladaha dalka fiqi ayaan sidoo kale wax ka weydiinay wararka sheegaya in dowladda ay ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble u diiday warqad uu uga baahnaa si uu ugu safro dalka koonfur afrika iyo guud ahaan culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka wuxuu stuudiyaha v o a ugu warramay wariyaha v o a-da falastiin axmed iimaan
safarkan wuxuu la xiriiray shir security councilka golaha amniga qaramada midoobay maadaama xumin joogto ah aan joogto ahayn aan ka nahay shan iyo tobanka dowladooda ku jirta soomaaliya ay ka mid tahay bil kastaaba dowlada ayaa qabta shir guddoonka shirka marka hadda dowladda china ayaa haysay iyaga naczuumay mowduuc muhiima oo na way way ku saabsanayd shaqooyin kalena waan lahayn marka inaan shirkaas ka soo qayb galno mishankeennana howlo aan ka dhex lahayn ergadeenna joogta new yorkna way jirtay shaqooyin aan wada wadnay oo aan booqasho ay ahayd inaan ugu nimaano iyo inaan dee dowladda maraykanka mas-uuliyiin ka tirsan aan aragno intaba safarku waa la xiriira waxaa jirta in maalin hore xubno mucaaradka ka tirsan ay sheegeen in laga horstaagay inay shir jaraa'id qabtaan ama kulan inay yeeshaan ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooblana waxa uu sheegay in dowladdu safar uu aadi lahaa dokumenti ay uga baahdeen in aanay dowladdu siinin ma waxaa jira cadaadis gaar oo aada saaraysaan siyaasiyiinta aad u aragtaan inaanay dowladda ku fakerahayn hadda horta waxaa ilaa mahadiisa maalin maalmaha ka mida waxaan taagnayn hebelow ma safri kartid madaxweyneyaal laba ah in airboortka laga hor istaagay baan taagnayn maantana waxaan leenahay warqaddii loo baahnaana looma qorin dowladda warqadaan uga baahnayn warqaddiina looma qorin maaha waxbaa nalka hor istaaga warqaddiina lakuma qorin waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaa naloo diiday shirkii ugu weynaa bay qabsadeen maalinkai ku xigtay xaggee ku qabsadeen meeshii ay lahaayeen waana lakuu diiday ku qabsadeen taasi marka inay iska hadalla yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oo isan dee wax lagu goosanayo waxa la raba in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceeb kale loo waayo waa iska muuqataa arrinta maxamed xuseen rooble ra-isul wasaareheenni hore xushmad iyo qadrin weyn baa looga hayaa runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa nin maantay warqad loo diidanay inuusan ahayn cid kasta way ogta warqaddii waan haynaa kowdii bisha february buu naga soo codsaday the same day oo kowdii bisha february ah ayaan u qornay safaaradda south africa asagii waftigu hogaaminaya warqaddiina waa haynaa safaaradda south africana way gaartay marka anigu ma ogi meel lagu diiday maxamed xuseen rooblana inta hadlay anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lay diiday laakiin waan arkay war la wadwado la leeyahay maxamed xuseen rooblaa diiday marka uu hadlo markaasay dowladda soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna laakiin hadda hadal maxamed xuseen rooble ma hayo dowladda culaysyaa gudaha ka haysta ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya xiriirka kenya etoobiya ha noqoto tan imaaraadka ha noqoto culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso ma isleedahay dowladaadan laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqayso horta waa la ogyahay soomaaliya inaysan provocation samayn cidna raadsan ethoobiya tilmaantay ethoobiya iyadaa dowladda soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii taas maya haddaan niri kuma qaldanin mayadeedii aan nirina way socotay waana heshiina hadda etoobiya waa isku ronnaa ayaamahan waa iswadanaa kenya anugu hadda waxba kuma ogi kenya calaaqaadkeena waa fiican yahay waxaan joognay xilli ciidamo inta xuduudda la geeyo ciidamada kenya iyo isxabadaynaya ayaa soo mar maanta isma xabadaynayno calaaqaadkeenuna waa fiican yahay waxyaalo yaryar way iska jiraan oo dowladuhu dee boqolkiiba boqol dowlad walbaaba dan bay ka lahayd dalkan wuu iska furnaa dalkan cid xisaabiso maya tiraahdo ma jiri jirin dowlad tiraahda maya waxaad ku xadgudbaysaan waxaas iyo waxaas hadda laakiin dowlad waxaa joogta dhahaysa adeer naga joog xuduudaada ku ekow meeshaada ku ekow naga joog marka taas way ka imaanaysaa nin iska bartay inuu iska tafaqsado gacmaha meelaha ka gashado markii la yidhaahdo naga joog xoogaa inuu leeyahay maxay ahayd waxaan isbedelay way iska dhici kartaa laakiin hadda dowladaha runtii culays weyn aan ka wajahayno kenyana ma jirto culays ethoobiya dhankeeda aan ka wajahaynana ma jirto laakiin waxaan u taaganna maslaxadda soomaaliya ciddii iyo madax banaanida soomaaliya soo faragashato inaan gacanta ku dhufano waa u taagannahay taas maaragtay mujaamalo ka geli mayno diblomasiyad ka geli mayno waxaa weeye xadgudub cidna ka aqbali mayno dalka soomaaliya dal xora weeye waana soo ahaa runtii waana kuna soo caana maalna dalka soomaaliyana way taas taasay aaminsan yihiin arrinta gudaha ayaa waan iska sii jiitamaysaa waana iska soo jiitamaysay iyada naftarkeedu fowdadii dad badan oo ku soo barbaaray maamulo fowdadii ku dhismay dadaan yacla dhihi jirin waxyaalo badan oo iska jireen laakiin hadda dowladda waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa soomaaliya heshiisa dunidina heshiisla ah ciddii diidda marka ayagu inay heshiisna la noqoto dee annaguna ka daba orod ma jiro soomaali heshiisa qofkii diidana iyadana dee soomaali weligeed waa heshiin doontaa waa daba soconaynaa waana runtii waad ogeyd siciidani markii koowaad oo dee dowladda uu ka tegey cali masaarkiisi markii dib loo doortay in madaxweynihii inta safray uu tegey niyad wanaag bay ka ahayd in gogol la fidiyey oo layidhaah laisku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo daacishta iyo dagaalka in dowladda soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinaysa mar walbaba dhaawacyadan soo qaadno rasaas ha lagu siiyo xagga ha lagu siiyo laakiin isagu uu diidan yahay waan arkay wasiiro maamulka ka tirsanoo hadba inta meediyaha soo istaaga markay daacish meel yar ka qabsadaanba dowladda soomaaliya dhaleeceynaya sidii dowladda soomaaliya daacish waan arkay waxaasi ma jiraan dadkana in la marin habaabimah dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho laakiin albaab ay ka soo gasho wayla'da ciddii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka puntland ha noqdo ama dadka soomaaliyeed guud ahaantoodba culammaduba ha ahaadaane waan arka xitaa culamo noocaas oo kale ku jirta dowlad soomaaliya diyaar waxay u tahay inay ka qayb gasho laakiin sbace xoog kuma soo geli kartee waa in maamulka meeshii jiraahi uu raalli ka yahay ma ka shaqaysan inaad boos ka heshaan waa laga shaqeeyey madaxweynuhuna waa ka shaqeeyey si la yaqaano uga shaqeeyey caddaymana waa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo u warramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo